بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحmd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn أma bعd baabkii shalay noogu soo dembeeyey wuxuu ahaa baabu الصaa'mi yusbixu junuba qofka sooman oo waa beriisanaya isagoo junub ah oo janaabo qabo ayb marka xadiidkaas ama xukunkaas waxaa ku jiray fawaa'idda ku jirta oo ibnu xajar uu sheegay waxbaan ka taabannay marka meesha ugu dambayso wa fii hada alxadiidi min alfawaa'idi xadiidkan waxaa ku soo ambeeri fawaa'idda xaggeeda hayra maa taqadama wixii soo hormaray wixii aan marka laga reebo dukuulu اlculamaa'i cala alumaraa culimmadu inay umarada u geli karaan oy waxu sheeg iyo nusxi iyo waxa ugu geli karaan wa mudaakaratuhum iyaahum bilcilmi inay cilmiga la mudaakarey karaan ilaa hadda marwaan iyo ninkii iyo ninkii kale cabdiraxmaan waa tii ay isla joogeen wa fiihi fadiilaة limarwaana bni اlxakam lima yadullu calayhi alxadiidu min ihtimaamihi bilcilmi wa masaa'il اddiin marwaan oo la ogaa inuu khayr leeyahay isaga laftirkiisa yaa xadiidka ku sugan buu leeyahy oo fadli baa ugu jira oo fadliguna waxa ay tahay isagoo nin madax ah haddana inuu cilmiga dalbaayo oo masaa-ishii diinta oo isku kallifayo inuu ogaado taa laftirkeeda waa fadiilo si kaleba ha u xumaada haddii la doonay ayb wmasa'il اddiin wafiihi اlistihbaatu fi اnnaqli xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa buu yidhi in la hubsado waxa dadku ay soo sheegaan oo lasoo naqliyo ayb wاlrujuucu fi اlmacaanii ila اlaclami wixii macaanidana in loo celiyo qofka ku cilmiga badan oo abu hurayra waa tii uu yidhi iyagaa cilmi badan caaisha iyo umu salama haloo celiyo waa tii uu yidhi ayb istihbaatkaas marka dadku naqliga wixiana in layska hubsado ayb oo qofkii macnaha haddii wax loo soo sheego saasaa la yidhi iyo hebel saasuu yidhi iyo inuunan ku degdegine ou hubsado ayb wuxuu inay xaqiiq yihiin iyo in kale ayb fa ina shaya idaa nuusica fiihi rudda ilaa man cindahu cilmuhu shayga haddii lagu doodo waxaa loo celiyaa qofkii cilmigiisa uu ag yaallo ayaa loo celiyaa sidaa darteed marka haddii masalo diin lagu doodo masalada diinta ayaa cilmigeeda uu ag yaallaa culummada in culummada loo celiyey marka ee ra'yi iyo waxyaabahaasaan marnaba lagu dayin ayb wa tarjiixu marwiyi الnisaa'i fii ma lahunna calayhi liطilaacu duuna الrijaali ayb calaa marwiyi الrijaali ka cagsihi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa buu yidhi naag waxay warisay inay inuu ka raajaxsanaan karo wax uu nin wariyey weliba haddii waxa ay naagtu warinaysaa ay tahay wax iyaga aad markaas yacni khaas ugu sii ah maxaa yeele hadda nebiga jimaac buu sameeyey junub ayuu noqday waagu wuxuu u bariyey isagoon janaa isagoo janaabo qabo waa qubaystay soonkiibuu sii watay waa waxay iyagu ogaa karaan naagaha xaasaskiisa laakiin abu hurayre ma ogaa kara isagana wax iyaga khuseeyo u badan yahay jimaaca iyo waxyaabahaas ayb wafiihi fadiilatun liabi hurayra xadiidka waxaa ku sugan buu yidhi abu hurayra fadli baa ugu sugan liictiraafihi bilxaqi xaqii waa aqoonsaday waa ictiraafay wa rujuucihi ilayhi iyo inuu xaq u soo laabtay abu hurayra markii hore qofkii haddii janaabo isagoo qabo waagu u beriyo waa soon uma jiro u dhihi jiray markii dambe xadiidkan loo sheegana waa u soo laabtay xaqiiba usoo noqday marka qofku inuu xaq usoo laabto fadiilo waay waana wax diin qofka diintiisa yyyay calaamad u tahay wa fiihi isticmaalu الsalafi min الصaxaabati wالtaabiciina alirsaala can اlcuduuli min gayri nakiirin baynahum liأnna abaa hurayrata اctarafa biأnnahu lam yasmac hada اlxadiiثa min الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam maca annahu kana yumkinuhu an yarwiyahu canhu bilaa waasitaةi wainama bayanaha lima waqaca min اlاkhtilaaf abu hurayra nebiga kama maqlin xadiidka laftirkiisa wuxuu ka maqlay fadlu bnu cabbaas ayaa nebiga uga soo sheegay haddana taana marka sideedaas uu sheegay wa fiihi aladabu maca alculamaa culammada macooda in la aadaab qaato waalmubaadaratu liimtihaali amri dilmri idaa kaana daacatan qofka saaxibu amarka oo wilaayada haysto amarkiisa in loo hoggaansamo hadduu daacan yahay walow kaana fiihi mashaqatun cala alma'muuri mashaqaba ha ugu sugnaato qofka la amrayo oo waa maxay marwaanoo madaxa ayaa cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi orada bax abu hurayre ku garaac buu yidhi u sheeg abu hurayre waa kii cabdiraxmaan way dhibtay way dhibtay markii dambena waa kii yidhi haddii marwaan uusan i dhaari lahayn ama uusan i amri lahayn makuu shee ma ma kuula imaadeen warkan waa tii uu yidhi waxaasoo fawaa-id baa ku jirta marka baabu lmubaasharati lisaa'imi baabu bayaani xukmi lmubaasharati mubaasharadii xukunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay lisaa'imi qofka sooman lahaantiisa yacnii qof sooman naagtiisa ma la mubaasharoon kara mubaasharaduna waxay tahay jirhkiisa jirhkeeda inuu taabto istimtaac iyo waxyaabaha ma ku samay karaa jimaaca waa la ogyahay isagu inuu xaaraam yahay laakiin istimtaaca ka warran waqaalat caaishatu radia allaahu canha caaisha waxa ay tidhi yaxrumu calayhi waxaa ka xaaraama korkiisa farjuhaa farjigeeda xaaraamka ah oo inuu farjiga dukhuulo ou tago waa ka xaaraam wixii ka soo haray marka kaanaa marka wax taxriima ma aynan ku dhufanin laakiin waxaa dhici karta in loo xarimo min baabi sadi zaraa'ic oo qofka haddii uu istimtaac galo inuu hanan waayaa laga yaabaa oo markaasi jimaaci uu la imaado oo hadhow kafaaro iyo dembi iyo qoorta uu la galo qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin huwa abu ayuub alwaashixiyu qaala can shucbata can اlxakm huwa bnu cutayba can ibraahiima can اlأswad can caaishaةa radia allahu canha qaalat kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa yuqabilu inuu dhunkanayo oo yubaashiru ou la mubaasharoonayo jirhkiisa jirhkeeda ou taabanayo wahuwa saa'imun isagoo sooman wa kaana wuxuu ahaa huwa nebigu amlakakum kan idinkugu hanasho badan oo idinkugu kontaroolid badan liirdihi xaajadiisa xaajadiisa midka idinkugu kontarool badan waa nebiga sal oo xaajadiisa waa kan idinkugu kontarool badan ama liirdihi ay licudwihi xubintiisa isagaa idinkugu kontarool badan meeshaan marka caaisha kaana waxaad moodaa marka ijtihaadkeeda iyada nebiga iyo dadka kale nowcan maa inay leedahay isku mid maaha oo rasuulku waa iscelin karay isaga laakiin idinku isma celin kartaan baabkan marka ha isku furinina meeshaan marka taxriim maa loo qaadan karaa mase karaaho karaaha in loo qaataa waa badan tahay oo shaygu alwasaa'il lahaa axkaamu اlmaqaasid oo hadhow marka wasiiladaan hadday waxaan mubaasharadaani hadday wasiilo u noqoto marka xumaan ama xumaantiiba adiga qofkii uu markaa aanuna iskana celi karin waxaa dhici karta inay ku xumaato wa qaala waxau yidhi qaala bnu cabaasin ma'aaribu xaajatun dan qaala taawuus uli lirbati alaxmaqu waa midka marka doqonka ah laa xaajata lahu fi الnisaa naagaha aan wax dana ka lahayn aayadda marka waxay leedahay ow nisaa'ihina ow maa malakat aymaanuhunna aw ittaabiciina gayri ulilirbati min الrijaali ayb kuwa aan xaajada u saaxiibka ahayn oo naagaha aan u hawoonayninba ama aan xaajo u lahayn ayb marka liirbihidaasuu rabaa inuu fasiro marka nebigu xaajadiisa iyo baahidiisa haweeneed isaga waa waa ugu celin badnaa oo waa hanasho ogaa waa hanan ogaa wa qaala jaabir ibnu zayd in nadara haddii uu fiiriyo naagtii faamnaa ou mani keena markaa uu mani dejiyo yutimu sawmahu soomkiisa waa dhammaystirayaa qallana lagama rabo kafaarana lagama rabo haweenta haddii intuu fiiriyo mani ay ka timaado waxba lagama rabo ayb marka laakiin mubaasharadii ka waran marka mubaasharadu marka waa inay ka duwan tahay oo intuu mubaasharadii la yimaado hadday shahwo ka timaado soonkiisii muxuu noqonayaa soonku waa burayaa markaas qada laakiin qadaa laga rabaa kafaarase lagama rabo maxaa yeele xadiidka nebiga waxaa sal ll salam yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu lii wuxuu ka tegayaa cuntadiisa cabiddiisa iyo shahwadiisa uu ka tegayaa dartay uga tegaysa ninkii markaa waan intuu istimtaac ku sameeyey shahwo ka timid xaajadii shahwada waaba gutayban ayb oo shahwada ama jimaaca ku timaado laday leedahay macaan marka aynan jimaac ku imaaninna oo ay ku timaado si kale oo ay uga baxdo qofkana lada iyo macaanuu ka helayaa macaan soonku macnihiisana waxaa weeyaan shahwadaas iyo macaankaas inaa ilaahay dartii uga tagto adiga xalaashaba kuu ahayd marka yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu bikhilaafi اlmuxtalim ninku haddii uu seexdo isagoo marka haween la joogo ou ku riyoodo oo shahwo ka timaado waxba lagama rabo markaas maxaa yeelay isaga tan shaqadiisa ma ahayn nin hurdaayo oo waxa uu arkaayana isaga wax kasabkiisa meeshan kuma jiro laakiin markuu istimtaac la yimaado kasabaa ku jiro kafaarada laakiin labada bilood soonka la soomaayo jimaacay ku xihan tahay ee isaga kuma xirnaa jimaac la-aan ayb saasay marka kale tahay ayb halkan marka ibnu xajar wuxuu yidhi waqad ikhtulifa fi اlqublati wاlmubaasharati lisaa'im qofka sooman inuu haweentii mubaasharo ku sameeyo oo jirhkiisa jirhkeeda u taabto uu tataabto ama ou dhunkado waa laysku khilaafay fakarihahaa qowmun qolo waa kahdeen muطlaqan si duuduub ah wahuwa mashhuurun cinda almaalikiyati maalikiyada agtooda taasaa mashhuur ka ah warawa bnu abi shaybata biisnaadin صaxiixin can ibni cumara annahu kaana yakrahu اlqublata wاlmubaasharata qublada iyo mubaasharada labadaba ibnu cumar waa diidi waa nici jiray wanaqla bnu lmundir wagayruhu can qowmin wuxuu ka soo naqliyey taxriimahaa xaaraan inay tahay waxtajuu waxayna xujaysteen biqowlihi tacaala faalaana baashiruuhunna alaaya ayb famanaca almubaasharata fii hadihi اlaayati nahaaran aayaddan mubaasharada waa layska reebay nahaaran maalin markay tahay waاljawaabu can dalika arrinkaa jawaabkiisuna waxaa weeyaan ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga huwa almubayinu can illaahi tacaala waa midka ilaahay xaggiisa ka bayaaninayo o ka caddaynayo waqad abaaxa almubaasharata mubaasharadii ayuu banneeyey nahaaran maalin fadalla calaa ana almuraada bilmubaasharati fi laayati aljimaac inay tahay laa maa duunahu min qublatin wa naxwiha si fiican buu u xalliyeen wuxuu yidhi nebigii ayay aayaddu ku soo degtay isagaa bayaaniyey isagii baa mubaasharo la yimid mubaasharada aayaddu marka waa inay ka duwan tahay mubaasharada caadiga ah tan aayaddana waa jimaac midda kalena waa tan nebigu sameeyena waa maa duuna aljimaac wa miman aftaa biifطaari man qabala wahuwa saa'imun cabdullaahi bnu shubruma axadu fuqahaa'i اlkuufa cabdullaahi bnu shubruma wuxuu fadwooday ninkii naag dhunkado isagoo sooman soonka waa ka buray wanaqalahu طaxaawiyu can qowmin ayuu ka sheegay lam yusamihim ounan magacaabin waalzama bnu xasmin ahla اlqiyaasi an yalxaqu الsiyaama biاlxaji fii manci اlmubaasharati wa muqadimaati الnikaaxi lilitifaaqi calaa ibطaalihimaa biاljimaaci ayb ibnu xasmina waxuu ka ilzaam ayuu wadaa marka ayb oo qolooyinka isaga qiyaaskuu diidan yahay ibnu xasmi wax qiyaas la yidhaahdaa masdar shareecada laga qaataa maahan buu leeyahay marka isaguna waxbuu ku laasimi jiray dadkan wax qiyaaso iyaguna waxbay ku laasimi jireen waxyaabaha isaga ay ku laasimiyeen aadka u foosha xun waxaa ka mida qur-aanku wuxuu sheegay waalidka inaan yacni la ufl aan la dhihin walaa taqul lahumaa uffin ha dhihin uf ha dhihin waalidka ha garaacin lama sheeginay dhaheen inuu garaaco ma la sheegin lagama hadlin inuu waalidka tumo calaa madhab ibni xasmi qiyaas ma ogolay dheheen marka in looga qiyaasto oo la yidhaahdo war haddii ufta la diiday garaacistaaba ka sii darane iyaduna waa xaaraan ibnu xasmi maadaama qiyaas uunan ogolayn waxay yidhaahdeen wuxuu ogolyahay in la garaaco allah ma ogola in la garaaco laakiin isaga laftirkiisa makhraj buu helayahay waxay tahay wuxuu leeyahay baabkan maba ahanba qiyaas waxaan aad ka hadlaysaan ayb waa faxw alkhiaab min baabi faxw alkhiaab waayuu leeyahay calaa kulli isagana waa ka hadda arag marka waxbuu ku laazimina marka meesha wuxuu leeyahay ayb waalzama bnu xasmin ahla اlqiyaasi ayb an yulxiqu الsiyaama soonka inay haleeshiiyaan bilxaji inay haleeshiiyaan fii manci اlmubaasharati ku haleeshiiyaan wa muqadimaati الnikaaxi ayb lilitifaaqi calaa ibطaalihima biاljimac jimaaca laysku waafaqsanya wuxuu leeyahay xajka marka la joogo muqadamaadka lama ogola halkaanna marka waa inay ma la ogola dhahaan uu leeyahay marka mubaasharadiina bataatan lama ogola ay ha yihaahdaan waa wa abaaxa alqublata qowmun muطlaqan qolana waa banneeyeenoo dhunkashadu waa bannaantahay dheheen wahuwa almanquulu صaxiixan can abi hurayrata waana sida laga soo guuriyey iyadoo saxiixa abu hurayra wabihi qaala saciidu wasacdu bnu abi waqaas wadaa'ifatu bal baalaqa bacdu ahli daahiri ahlu daahir qaarkood waaba ku mubaalaqoodeen iyagana fastaxabahaa waaba sunneeyeen oo ninku saa'imkaa inuu naagtiisa dhunkada sunno waayey dhaheen qaar daahiriyada ku mida hariib waa iyadoo mubaalaqa taas waa bannaan tahay ma bannaanaa laysku haye waa sunno agey ka imaanaya rasuulkaa looga dayanayo inuu leeyihin oo dhunkaday waxa wafaraqa aakharuuna bayna shaabi wa shayki qaar kale waxay yidhaahdeen dhallinyarada maya looma ogola odayga waa loo ogolyahay fakarihahaa lishaabi buu u nacay wa abaaxahaa lishayki wahuwa mashhuurun can ibni cabaas ibnu cabbaasa aad ay uga shuhrooday tan akhrajahu maalikun wasaciid bnu mansuur wagayruhumaa wa jaءa fiihi xadiiثaani marfuucaani fiihimaa dacfun akhraja axadahumaa abu daawuud min xadiiثi abi hurayrata wاlaakhara axmadu min xadiidi cabdillaahi bni camr bni اlcaas qaar saasay ku kala saareen waana wej wujuuhda shaaficiyada ka mida in odayga loo ogol yahay dhallinyarada aan loo ogolayn shahwaday ka feerinaya marka wafaraqa aakharuuna kuwo kalena way kala geeyeenoo bayna man yemliku nafsahu waman laa yemliku qaar waxay dhahen ninkii isceli kara waa loo ogolaya ninkaan iscelin karinna maya see lagu ogaanaya iyada laftirkeeda ninku waxbuu gelayaa marka hore ee dhow inuu iscelin doono yaa garanaya كما أشاaرت إليه عائشة وكما تقدم ذلك في مباشhرة الحائض في kitاaب الحyض وقال الترمذي ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إdا ملك نفسه أن يqبل وإلا فلا ليسلم لh sومه sw ugu nabadgalo soonkiisa وهuو qول سفyان والشhاaفعي ويdل على ذلiكa mا رwاaه مسلم من طريqi cمر بن أbي سلمةa وهuوa ربيب النبي sلى اه عل سلم أنه سأل رasuuل اللhi صلى اه عل سلم nebiguu su-aalay أيqبل الصائم ninka sooman ma dhunkanaya naagtiisa faqاala waxa uu yidhi sl haadihi tan weydii لأmi سلمة فأخbaرته waxay u sheegtay أنa رasuul الlahi صلى اه عل سلم yصنc ذلika nebigu inuu saa yeeli jiray faqاala markaasuu yidhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahy qad غفر qad gafara laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'har dembigaagii kii horey kii dambe adig waa laguu dhaafay faqaala wuxuu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartee innii la adqaakum lilaahi anu waxaan ah kan idinkugu alla ka cabsi badan wa akhshaakum lahu idinkugu cabsi badan fadalla dalika calaa ana shaaba wa shaykha sawaa meeshaa marka waxaa laga qaada shaab iyo sheekh isku mid wa lianna cumar cumarkaa cumar bnu abi salama xiina idin kaana shaaban dhallinyaro ah markuu su-aashu weydiina nebiguna ma dhihin adiga dhallinyaraa tahay kuuma bannaanay soco ma dhihin soo ma garan xadiidkan marka markii nebiga la yidhi adiga dadka lamid maayo dembigaagii hore kii dambe waa la dhaafay war anaa idinkugu alla ka cabsi badan yii hadday qaldan tahay anuu ma sameeyeen ama ay wax keenayso walacalahu kaana awala maa balaga wa fiihi dalaalat cala annahu laysa min alkhasaa'is xukunkan khasaa'ista nebiga inay ka mid ahayn ayay tusaysaa ayaa qisadaanu tusay ayb waاkhtulifa fiima idaa baashara aw qabala aw nadara faanzala aw amdaa marka waxaa laysku khilaafay waa mubaasharadii buu sameeyey shahwaa ka timid ama waxaa ka timid medi medi ayaa ka timid markii mubaasharadii uu sameeyey ayaa dakarkiisii baa qoyaan iyo wax ka yimaadeen shahwadaa kacday darteed faqaala alkuufiyuuna washaaficiyu waxay dhaheen yaqdii waa qallaynaya idaa anzala hadduu manida dejiyo fii kayri nadari fiirin waxaan ahayn fiirin waxaan ahayn waa maxay naagtii istimtaac buu sameeyey shahwadii baa ka timid waa qallaynaaday laakiin indhihiisii baa haweentii ku dhaceen ama haween buu soo xasuustay dadku isku wada mid maaha markaasaa shahw ka timid markaas wax marka isagu kasabkiisa meeshii ma yaallo badan walaa qadaa'a fi limdaa'i madida laakiin wax qallaa ka waajibi mayso wqaala maaliku waisxaaq imaam maalik iyo isxaaq bnu raahuuya waxay dhaheen iyaguna yaqdii fii kulli daalika intaasoo dhan waa qallaynaa ama medi iyo meni mubaasharo ha ku timaado nadar ha ku timaado waa qadaynayaa kafaarana weliba waa la imaana kafaarada waa tii dheereedo laba sano laba bilood soonkeed iyo waxyaabahaas howl adagay marka qoorta u gelinaya ilaa fi limdaa'i maahane medida maahane fayaqdii faqad medida waa qadaynaa bay dhaheen laakiin meni waxay yimid hadday mani tahay qado iyo kafaaro isku dara واxtuja lahu bأna الإnزaala أqصى maa yuطلbu bاljimاc min اlاltidaadi fii kuli dalik waxaana loo xujeeyey xujo looga dhigay jimaac maxaa laga rabaa mani inay timaado manidiina timid ba hadda waaba timid watucuqiba kafaaradaa marka la diidan yaho waxaa leeyahay marka watucuqiba biأna الأxkaama culliqat bاljimaaci walow lam yakun inzaalu fاftaraqaa kafaarada waxaa la yidhi nagadaa qadada iyada waa la gartay nin cunto cunay iyo nin biyo cabayow la mid yahay maxaa yeeley yadacu طacaamahu sharaabahu shahwatahu baa haysato laakiin kafaaradu iyada ciladeeda ama sababka keenaayo waa jimaac ee shaqo kumale meni in lala yimaadaan lala imaanin waxaana ku tusaa arrinkaas ninkii iyado isagoo sooman oo ramadaan sooman ayuu haweentiisii u tegey meni kama imaanin jimaac waa sameeyey laakiin wax meni a kama imaanin haye maxaa laga rabaa marka kafaaradii ma laga rabaa mise lagama rabo waa laga rabaa marka meni ha ka timaado shaqo kuma lahan mmarka jimaaca cillo u ah iyadu kafaarada laakiin soonka qadada laakiin qadada sababteedu waxay tahay maalinkaas la fasaadiyey labadaa marka way kala duwan yihin faftaraqaa warawaa ciisa bnu dinaar can ibni اlqaasim can malikin wujuuba alqadaa'i fii man baashara aw qabala ayb faancada walam yumdi walaa anzala madi iyo shahwa midna haddaynan ka imaanin waa qada ayaa laga sheegay inay ku waajibayso wa ankarahu kayruhu can malik waablaqu min dalika ma rawaa cabdurazaaq can xudayfata man taamala man ta'ammala qofkii ta'amulo khalqa mra'atihi aweentiisa abuuristeeda wa huwa saa'imun isagoo sooman badala sowmuhu laakiin isnaaduhu daciif وqاaل بن qdاmة in qbla faأnزla afطra bilaa khilaafi ibn qudama wuxuu yihi ninkii dhunkado mani ka timaado waa afuray ninkaasi bilaa khilaafin kada qaala wfiihi nadru faqad xaka بnu xasmi أnahu laa yufطiru walow أnزla ibn xasmi isaga wuxuu le xataa haddii inta mubaasharo uu sameeyo shahw ka timaado ma afurin ninkaas soonku waa dhammaystira sida ixtilaamkao kale waqawaa dalika waana xoojiyey wadahaba ilayhi waana ku tegey wasaadkuru fi lbaabi aladii yeliihi ziyaadatan fi hadihi اlmas'alati in sha allahu tacala meeshaa marka ibnu xasmi isaga wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa sheekh alalbani laftirkiisa inuu qabo madhabkaas saas oo kale haddii marka isagoo mubaasharadii la yimid shahwadii ay ka timaado wax qalaal lagama rabo waa nin muxtalib oo kale meeshaas marka ibnu xasmi uu qaboo kale maxaa yeele mubaasharadii waa bannaanayd wixii ka dhashayna dhib ma lahan marka halkaasuu maraya ayb marka calaa kullin xadiidkaas yadacu dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu baa meesha haysto kaasaana marka lagu tegaya maadaama xadiid uu yaallo meesha yacni nebiga inta mubaasharo sameeyey mani ay ka timid ma hayna nagan ayb mubaasharaday hayska bannaanaato laakiin hadday wax ku yimaadaan ninkaas shahwadiisii kama soomin binaan calaa daalikana qalaa laga rabaa kafaaro laakiin laguma baabu اlqublati liلsaa'imi baabu اlqublati dhunkashadii xukunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay liلsaa'imi qofka saa'imkee sooman lahaantiisa qaala xadaanaa moxamed bnu اlmuhanى wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan can hishaami qaala akhbaranii abi can caaئiشhaةa can الnabiyi salى اllahu عalayه ali waslm xaa waxadaanaa cabdulaahi bnu maslamata can maliki can hishaami can abiihi can caaئiشhaةa رضي الله عنها قالت إن kاn رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم in hushaaniya kaana rasuul الlahi wuxuu ahaa rasuulka sl اه sلم layuqabilu inuu dhunkanayay bacضa أswaaجihi xaasaskiisa qaar ka mida wahuwa saa'imun isagoo sooman ثuma ضaxikat way qosashay ka bacdi qosalka marka waa maxay waa xishootay oo maadaama yani qofka uu dhunkanayay iyada ay tahay inay waxaa haddana ka sheekayso waa ka yar xishooteen ha ka xishooteen laakiin inay axkaamtan diintaa qarisa miyay keenaysaa maya xukunkii diiniga ahaa ee arrinkan ka dhalanayana waa sheegtay xishoodkiina marka dartii way la qosashay qال xadaثna mسdد وهو بن msrhد qال xadaثna yaحyى عan هiشhاm بn أbi cabdاللaahi qاla xadaثna yaحyى بن أbi kaثيiri عan أbi سلمةa عan زaynبa bنةi أmi سلمةa ahayd can أmihaa raضي الlه عanهma qاalat baynma أna mca rasuuli الlahi sl اه عl sلم xilli aan nebiga maciisa ahaa fi اlkhamiilaةi go-a dhexdiisa id xidtu waan xayday fansalaltu waan siibmay faأkhadtu waxaan qaatay hiyaaba xaydatii ama hiyaaba xiidatii xaydkayga maradiisii ayaan soo qaatay faqaala waxau yidhi maa laki maxaa lahaantaada ahaaday anafistii ma xayshay qultu waxaan idhi nacam haa fadakhaltu macahu waan la galay fi lkhamiilati maradii ayaan la galay go-i wa kaanad waxay ahayd hiya iyada iyo warasuululahi sal l slam rasuulka alla yakhtasilaani inay qubaysanayeen min inaa'in waaxidin hal weel ay ka qubaysanayeen wa kaana yuqabiluhaa waa dhunkanaya huwa saa'imun isagoo sooman isagoo soomanna waa dhunkanaya marka alqublatu lisaa'imi waa bannaan tahay soonkana ma jebinayso laakiin haddii qubladaasi ay ku timaado shahwo qallaa laga rabaa qofkiina hadduu isleeyahay dhunkashada markaad samaysana amaad sii wadaa oo aad markaa jimaac iyo waxaa la timaadaa oo isleeyahayna ha iska dhaafa iyada laftirkeeda maxaa yeelay saddan lidariicati isaga qofka asaa is yaqaano kulleyna baabu اqtisaali الsaa'imi qofka sooman qubaysigiisa xukunka ku soo arooray cadaysi caddayntiisiiba u baab yahay yacnii qofka soomani inuu qubaysan karo waa bal marka tarjamada intaan wa inta kale waa dliil uu deliishanayo xukunka masaladaas uu deliishanayo waballa bnu cumar ibnu cumar wuxuu qooyey radia allaahu canhumaa hawban maro ayuu qooyey faalqaa calayhi faalqaa waa riday calayhi korkiisuu ku riday wa huwa isaga oo saa'imun sooman maro ayuu intuu qooyey ayuu korkiisa saartay maradaa markaa qoyan marka korka la saarto waa qubayskii macnihiisii oo kale waay soomaa waa lagu qabowsadaa sida qubayskaba loogu qabowsado oo kale marka biyihii waxaa dhuuqaayo jirkaaga maqaarkaagiibaa dhuuqaayo maqaarkaas marka dhuuqayaa waxba soonkii yeeli maayo maxaa yeele manfad daahir ah ma aha maqaarkaas hadda qofkii fiiriyo wax manfado meel wax ka galaan iyo oo daahir ah ma qabo baatilak waa qabi karaa uu qabiyo wahuwa saa'imun isagoo sooman wadakhala shacbiyu wuxuu galay shacbi alxamaama yacnii meeshii biyaha lagu kululeynayey xamaam waxaa la yidhaahdaa biyaha kulul meesha ay ku jiraanoo markaa la galo ee lagu qubaysto ayb annaga dalkeenna lagama yaqaano xamaam musqushaan iska dhahna allaka musqusha maaha xamaam waa meel marka biyaheedu ay kulul yihiin oo biyo kulul laga helo oo qofku markaa uu inta baxo uu kusoo qubaysto qofka lafaha ay xanuunayaan ama si kaleba qofkii u rabo yaa yeelo meelahaas shaam xilliga rasuulka dhulkaas shaamay ka jiri jirtay ilal-aanana waa ka jirtaa meelahaas galbeedkaas iyana waa ka jiraan meela noocaasoo kale qofka uu dhidid badan ku dhididaayo oo yacnii dadka caafimaadka laga yaabo xataa ay u qoraan xamaamkaas marka rag keliya hadday yihiin qofkana cowradiisu ay asturan tahay ragga laa ba-sa naaguhu laakiin uma bannaana iyagu maxaa yeele naagtu inay dharka ku dhigato meelaan gurigeeda ahayn waa laga reebay xataa naago keliya xataa hadday yihiin mafaasid fara badana marka ka ritibanta gabdho muslimaad oo dadka qaar u fadwoodaanaa jiro oo marka ay leeyihiin mar saacadahaas meeshaas muslimkaa loo xiraa naagaha keliya loo xirayaa gala naag marka waxaa dhex fadhiso gaal ah oo iyadu marka qofkii biyaha ku dhexdhaco oo ku hafto iyay soo qabanaysaa iyadaasaa fiirsanaysa marka kaamarooyina marka ku rakiban meeshii kamaradii marka naagtii markay meeshii gashay soo kamaradii ma qabanaysa marka mafaasid tiro badan marka naagihii sawiradoodii meelaha la keenaa marka ayaa la keenayaa marka allah waxaas ma fiicno qofku waxa ay ku tacalluqaan inuuna naagtu sideeda inay meelaan gurigeeda ahayn dharka iskaga dhigto ma aha waqtigaana aaday u daran tahay bahalkan mobileka wax lagu duubaa saaad ogsoontihiin marka xataa aroosyada iyo markay aadayaan faasiqaad iyo kuwo daayacaad ah intaba waa isugu yimaadaan naaga fiicfiican iyo kuwo faasiqaada kuwo faasiqaadkaa laga yaabaa naagta inay duubaan niman ay tusaan hadhow marka waana suuqaana waxaas waa ka jira marka waa qofku xataa waqtiyadan inuu aada isu dhowraan waayo naaguhu nacam waynan ku dhardhiga inaynan dharka xataa isaga khafiifinin meelaha noocaas oo kale wa qaala bnu cabbaas kuwo kalena waaba ku dhibaanba gabdhahay ku dhibayaanba marka meelahaasay wareejinayaan haddii kale wuxuu leeyahay saasaan ku yeelaa keen haddii kale ama haddii kale aniga yacnii ogolaaw haddii kale waxaasaan kugu waxaasaan faafinaya kuwaas marka waxay soo gelayaan waqadfu lmuxsaaafila waqadfu waqadfu muxsanaati alghaafilaati almuuminaat dembi kabiira oo aada u weyn wa qaala bnu cabbaasin ibnu cabbaas waxa uu yidhi laa ba'sa dhib male an yatadacama inuu inuu yacnii dhedhamiyo alqidra dacaama alqidri dheriga cuntadiisa inuu dhedhamiyo dhib ma laha aw shay-a ama shayga inuu dhedhamiyo hadduu wax dhedhamiyo oo uu tufo wax laa ba'sa dhib ma laha ayb wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi laa ba'sa baas male bilmadmadati luqluqashada watabarudi iyo qabowsiga lisaa'imi qofka saa'imkaa dhib uma laha inuu luqluqdo laakiin waa inuunan ku xeel dheeraanin haduugu xadiid abi daawuud xadiid laqiiqu bni sabira ayaa soo arooraya wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman luqluqashada iyo sandaarsiga inaan lagu xeel dheeraanin way marka qofka uu sooman yahay wa qaala ibnu mascuud ibnu mascuud waxa uu yidhi idaa kaana sawmu axadikum midkiin soomkiisa haddii uu yahay falyusbixa soo waa bariista dahiinan isagoo subkan dhaashan mutarajilan shallaysan habeenkii intuu saliiddiisii wixiisa iska marsado subaxi ha soo tooso isagoo yacnii aan ziina iyo qurux ay ka muuqato muxuu u keenay marka bukhaari meeshaan qofka diidaayo saa'imka inuu qubaysto wuxuu u diidayaa ziinadaasuu diidaa tarafuh ayaa ku jira uu leeyahay qofka saa'imkaana waxaa laga rabaa inuu qof aan ziina ka muuqanin inuu ahaado saas saas maaha marka qofka saa'imkaa ziinada waa ka muuqan kartaa waa ka saxaabiga saan dhahayn wa qaala anasun anas waxa uu yidhi inna lii waxaan leeyahay abzana dar abzan marka waa dhagax sidii darka oo kale u samaysan waaska w waaska ayaan leeyahay ataqaxamu fiihi waan dhex galaa buu yidhi wa ana saa'imun anoo sooman waaska biyo ku jiraan baan leeyahay marka anoo sooman baan dhex galaa dhiboy leedahay biyahaas marka qofka inay inta ka galaan afka ama sanka oo ay gudaha u galaana daran maahane inuu dhex galaa wax dhiboy leedahay mala dadka qaar waxaa arkay dhegta in wax la geliyo ayuu su-aalana qori dhegta ma la geli karaa qofka isagoo sooman fartaada dhegta ma gelin kartaa iyo yani waxaan inay gudaha gaaraana la yidhi maahane meeshaan dhegtaa maxaa yani ayb wayudkaru can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali waslm nebiga waxaa laga sheegay anahu staaka inuu cadayday wahuwa saa'imun isagoo sooman nebiga waxaa laga sheegay inuu cadayday isagoo sooman waqaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi yastaaku wuu cadayanayaa awala nahaari maalinta gelinkeeda hore wa aakhirahu gelinkeeda dambe walaa yablacu ma laqaayo riiqahu candhuuftiisa ma laqaayo wuxuu yidhi qofka maalinta awalkeeda iyo aakhirkeedaba waa cadaysan karaa laakiin candhuuftiisa candhuufta maxaa laga wadaa cadayga candhuuftiisa ee candhuuftaadan caadiga inaad laqdaa wax dhibo keenaysa maaha soo ma fahmi iyo markaad luqluqato xataa ood biyihii iska tufto ka bacdi haddaad marka candhuuftaadii laqdo candhuuftiina laga yaabo inay biyo iyo w aad ku luqluqato ay ku jiraan laa ba'sa maxaa yeeley lama dheheen hala luqluqdo waaba la jooji lahay hadday saa tahay soo ma fahmi dad markay sooman yihiin dadka dhibayaad arkaysaa maanta dhan bajaq bajaq bajaqdaa candhuuftan ku hayan maanta dhan un candhuuf tufaayo dadkii qof masaajidkii hortiisii candhuuf baa tuuran qofkii dadkii uu la joogayo maanta dhan kuwaga candhuuf tufaayo waa dhibsanayaan waxaasoon maaha ayb dadka aad ku dhibaysa marka walaa yablacu riiqahu candhuuftiisa candhuuftiisa cadayga ma laqaayo wa qaala caطaa'un caطaa waxa uu yidhi in isdarada haddii uu laqo dib u laqo riiqahu candhuuftiisa laa aquulu ma dhahayo yufdiru waa furaya saas ay tahay xataa haddii uu candhuuftiisii cadayga iyo waxaa dib u laqo waa furaya ma dhahayo laakiin ma fiicno khuruujan can ilkhilaaf cadayga candhuuftiisa iska tuf maxaa yeele waxaa laga yahay in cadaygii wax ka mida ay ku jiraanood laqaysa marka cayn waxaasna waa caynaan leey ayaa la leeyahay marka walaa yablacu riiqahudaas qabso wa qaala ibnu siriin ibnu siriin wuxuu yidhi laa ba'sa dhib male bisiwaaki caday arad biqoyan caday qoyan dhib ma laha qiila waxaa la yidhi lahu dacmun dhadhan buu leeyahay cadayga cadayga qoyani dhadhan naka ayuu leeyahay qaala waxa uu yidhi walmaau lahu dacmun biyaha xataa dhadhanay leeyihiin wa anta adiguna tamadmadu bihi waa ku luqluqataa ayuu yidhi biyaha walam yara anasun anas uma arkin walxasanu xasan iyo waibraahiimu iyo ibraahiim bilkuxli indhakuusha lisaa'imi qofka sooman ba'san wax dhibaataa uma aynan arkin qofka soomana inuu indhakuusho wax dhiba male maxaa yeelay jawf ma gelayso ishaani jawf maaha iyada intaanoo mas'alaha marka wuxuu u keenay bukhaari waxyaaba la moodo inay wax afuriyaan oo wax afurinin intan uu sheegay waxba ma afurinayo waxyaabaha sideeda wax afuriyaana waa cayn cayntaasi wax lacaba ha noqoto ama wax la cuno ha noqoto ama wix macna macna طacaami wa sharaab wax leh sida faleebadoo kale waxaasaa wax buri iyo shahwo qofka ka timaado ayb wixii aan cayn ahayn ama meel manfad saxiixaba manfad daahira aan kaa gelaynin saliid aad marsatoo kale iyo indhakuula halkaas aad ku dhigtoo kale iyo waxba soonka kaa jebin maayaan kuwaas ayb qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa bnu wahbin qaala xadaanaa yunus ayb can ibni shihaab can curwata وأbي bkri qاalت cاaئشhaة رadي الله عanهa kana النabiyu slى الlه عlيه aلي وsلم nebigu wuxuu ahaa yudrikuhu اlfajru waaga ayaa haleelayay junuban isagoo janaabo qaba fii ramadaana ramadaan min غayri xulmin اxtilaam la'aan fayqtasilu waa qubaysanaya wayasuumu waana soomaya xadiidkan shalana waa soo marnay macnaha hadda inta u keenay waa maxay nebiga isagoo janaabo qabaa waagu u baryaayey markuu waaga baryo soon ma ku jirtaa mase kuma jirta waagu hadduu kuu baryo adiga ma soonkaa ku dhex jirtaa mase kuma jirtin waa ku dhex jirtaa haddana maca daalika qofka junubka inuu qubaysto waa loo ogolyahay bacda alfajri haddaan marka qubays loo ogolayn qubayskaa ka burinayaa la dhehi lahaa soo maaha qubays marka waxba ma jirin oo rasuulka ayaa bacda alfajri ayuu qubaysan jiray markuu fajar ka dhasho ka bacdi ayuu janaabo ka mayran jiray marka waa in la qubaysan karo oo qubayska uu bannaan yahay qال xdثna إسmاعيiل هو بن أbي uwys qال xdثnii mالك عن سمyin mولى أbي bكر بن cبدالرحمن بن الxاrث بن هiشhام بن المغيرة أنhu samca abا bكر بن cabdالرحمن kuntu waxaan ahaa أna aniga iyo وأbي aabbahay fadahabtu macahu waan la tegey xatىa dakhlna calىa caaئiشhaةa intaan u galnay radي الله عanهa qاalat waxay tihi أshhad عalىa rasuuli الlahi sl اه slم nebiga korkiisaan uga marqaati furaya inhu shaaniya kaana wuxuu ahaa layusbixu inuu waa beriisanayo junuban isagoo janaabo qabo min jimaacin jimaac dartiis hayri ixtilaamin ixtilaam la'aan uma yasuumuhu waa soomaya uma dakhalnaa calaa ummi salamataan u galnay faqaalat midla daalika bay tiri iyada intanoo dhan marka xukunkeeda qubayska tarjamadu waa qubayska xadiidkuna qubaysuu sheegaa inta kalena macnaheedu waa macna اliqtisaal ayay leedahay oo ay lahayd baabu saa'imi idaa akala ow shariba naasiyan baabu bayaani xukmi saa'imi qofka sooman xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay idaa akala haddii uu cuno ow shariba ama ou cabo naasiyan isagoo halmaansan wa qaala caطaa'un caطaa' waxa uu yidhi in istantara haddii uu sandaarsado fadakhala almaa'u biyuhu ou ay galaan fii xalqihi dhuuntiisa ay galaan laa ba'sa dhib male in lam yemlik hadduu hanan karin hadduu hanan waayo yani awooddiisa hadday ka baxdo waa sida hilmaan oo kaleo dhib ma laha waa luqluqanaye isagoo luqluqanayo marka biyihii sanka wax yar ku jiid buu is yidhi mubaalaqa ma samaynin tii ou lahaa ayaa biyihii baa ku tegey ma soo celin kara marka halkaa hadday tageen dhib male buu leeataas laakiin hadduu ku xeel dheeraaday ka warran marka oo aad u jiiday ay gudihii galeen wqaala alxasan meeshaa marka ayb in lam yemlik hadduu awoodi waayo dafca almaa'i waayo biyaha inuu soo celiyo bian halabahu fain malaka dafaca almaa hadduu awoodo biyaha waa inuu soo tuuro uu soo celiyo fain malaka hadduu awoodo dafca almaa'i falam yadfachu uunan soo riixin xataa dakhala intuu ka gala xalqahu ay fii xalqihi afdara markaa waa afuraya dabcan maxaa yeele waxaa lagu xiray inuu awoodi waayo hadduu awoodi karo unan soo celinin waa burasa wawaqaca fii riwaayati abi dar wanasafiy laa ba'sa lam yemlik biisqaati in wahiya calىa hada jumlaة musta'nafaة katacliili liqowlihi laa ba'sa wahada اlأharu wasalahu cabdالrazaaq can ibni jurayj qultu lcaطaa caطaa ibn abi rabax baa waxaan ku yidhi buu yidhi insaanu qof yastanfiru san daarsanaayo fadakhala almaau fii xalqihi ayuu galay qaala laa ba'sa bidalika qaala cabdالrazaaq waqaalahu macmaru can qataada wqaala bnu abi shaybata xadaanaa makhladu can ibni abi jurayj ina insaanan can ibni jurayj inay tahan malayna keliya can ibni jurayj ina insaanan qaala licaطaa ayb ya can ibni jurayj mau ku imid ibni abi jurayj ya ayb can ibni abi jurayj ina insaanan qaala lcaطaa umadmidu waa luqluqanayaa fayadkhulu اlmaau biyihii baa wuxuu gelayaa fii xalqii dhuuntayda qaala laa ba'sa lam yamlik dhib male maxaa yeeley ma hananin qofkii awood u kusoo celiye mala ma aanu helin wahaadaa yuqawii riwaayata abidar wالnasafi meeshaan marka fiiri ibnulmunayir waxa uu yidhi qaala ibnulmunayir fi اlxaashiyati adkla almaqluuba fii tarjamati اnnaasi liijtimaacihimaa fii tarki اlcamdi wa salbi اlikhtiyaar istinbaad fiican bukhaari wuxuu isdhexgeliyey qofkii wax hilmaamay iyo wuxuu isdhexgeliyey qofkii awood waayey labadaas isdhexgeliyey soo mahan man akala aw shariba naasiyan buu baabiyey markaasuu haddana wuxuu yidhi ninkii sanka biyaha geliyo oo soo celin waayo o awoodi waayo saas ay gudaha u galeen laa ba'sa isagana almaqluubu yacni qofka laga qaalib noqday iyo wannaasi qofka naasigaa sawa waay marka maxay ka mid isaga mid ka yihiin cadamulqasdi qasad la-aanta iyo waa maxay cadamulikhtiyaar qasadna ma jiro ikhtiyaarna ma jiro ay wax ku samaystaan wanaqla bnu lmundir alاtifaaqa calaa ana man dakhala fii xalqihi اdubaabu wahuwa saa'imun allaa shaya calayhi mararka qaar sida duulayaa sanka aka adoo afkaagu furan yahay ayuu dalaq dhahayaa neefsa neefsashada waa ku jirtaa waa waxna waa neefsanaysaa ti aad neefta aad jiidaysay baa marka gudihiibuu u galay soonkaagi ma buraya mase ma buraayo ma buraayo maxaa yeeley fii xukmi lmaqluub ayaa tahay mana u qasdin ikhtiyaarkiina waa lagaa qaaday tanna marka taasay la mid tahay ma fahmaysaa ayb وqاaل الحaسن ومuجاaهd وqاaل الحaسن in dakلa xalqahu dhuuntiisa hadduu galo الdubaabu taxsiga falaa شhaya عalayhi waxba korkiisa ma ah وaqاaلa الحaسن ومuجاaهid wuxuu yidhi in jaamaca hadduu jimaaca naasiyan isagoo hilmaansan falaa شhaya عalayhi waxba korkiisa ma ah masalo kale marka cuntadii iyo cabiddii waa la sheegay haweentiisiibuu u tegey isagoo ilowsan oo ishilmaansan hal calayhi shay-un kafaaro ma laga rabaa qallo ma laga rabaa labadaba lagama rabo maxaa yeele cuntadii cabidday la mid tahay bacdi alculamaa baa waxay dhahaan marka la mid maaha maxaa yeele jimaacu isaga muqadamaadaa ka horeeyo yacnii cunto iyo ay cabid isla mid maaha iyo jimaac laakiin hadday dhacdo qof waxay ku dhici kartaa soon inay inuu ku jiraba ma ogaban maalin ramadaan maama soonkii iyo maalin ramadaan inay tahay buu iloobay isagoo marka jimaacii sameeyey oo ku guda jira unbuu arkay waa ka baxayaa marka waa ka tegayaa bes waxna lagama rabo markashaaficiyaduna saasay qabaan marka jimaac in la iloobo ma dhici karta ma dhici karta mase ma dhici karto shay waaqaca ku tacalluqayo waay marka hadday dhacdo waay marka hadday dhacdo laa ba'sa weliba xadiid waxay xujaysanayaan shaaficiyada cumuum uu ka muuqdo man afdara ayb fii shahri ramadaana naasiyan qofkii bisha ramadaan afuro isagoo hilmaansan qadana falyutima sowmahu soomkiisa ha dhammaystirto wax qallaana dushiisa ma aha xadiid man afdara riwaayo sheegaysa muxuu yidhi man afdara fii shahri ramadaana naasiyan falaa qadaa'a calayhi walaa kafaarata qadana lagama rabo kafaarana lagama rabo xadiidkaasay marka qabsadeen man afdara cumuumaa ku jira marka riwaayaadka waxay u badan yihiin man akala ow shariba naasiyan sooma ninkii cuno ama cabo isagoo hilmaansan riwaayadan waxay tidhi man afdara naasiyan qofkiiba soonku qofkii afuro isagoo hilmaansan maxaa lagu afuraa marka alaklu washurbu waaljimaac man afdara cumuumkaasuu soo hosgela walidaalika ibnu xajar buluuqulmaraamka xadiidka waa sheegay man akala naasiyanna waa keenay man afdaradanna waa keenay si uu kuu tuso jimaac inuu meeshaas ku dhex jira marka man afdaradan qofkan ogeyna ma fahmayni waxuu umalayna in lagu soo celiye soo celin maaha macno kalaa ku jiro qolaa waxay ku dhegtay akala ow shariba jimaacii meeshii waa ka bixiyeen fuqahada qaarkood man afdara ayuu ku soo gelaa jimaaciina marayb qaala xadaanaa cabdaanu qال أخبرنا يزيد بن زريع قال xdثna هشام qال xdثna بن سيرين عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه ولي وسلم إdaa نasيa qofka haddii ou hilmaamo faأkla ou cuno وashariba ou cabo falyutima ha dhammaystiro swmahu soomkiisa falyutima sowmahu marka laleeyahy waxaa laga qaadanaya soonkiis inuu u jiro maalikiyada waxay leeyihin soon umaba jiraba imsaaguu samaynaa inta ka dhiman maalintaasna waa laga rabaa qallo falyutima sowmahu bay qabsadeen marka culimmada dhahayaan soonkiisa waa u jiraa ninka hadduu wax cabo isagoo hilmaansan ha wado un soonka maxaa yeelay sowmahu lama dheheen hadduu soonka buro maxaa yeeley soom xaqiiqa sharciya muxuu ku yahayna kii la yaqaanayoo waajibka ku dhacayey kaasaa marka la taam yeelayaa taam yeelada laftirkeedana wax la bilaabayo inaynan ahayne wixii hore u jira inay weli jiraana laga qaadanaya meeshaa marka maalikiyada radin buu ku yahay iyadooy saas tahay haddana ibnu khuseyma riwaayadiisaaba sii caddaynayso ayb oo wuxuu wariyey man afdara fii ayb fii shahri ramadaana naasiyan falaa qadaa'a calayhi walaa kafaarata qalla haddaan laga radin soo soonkii ma jira marka waa jiraa marka kii horaa u jira riwaayaadkaasoo dhan baa marka fainamaa huwa risqun saaqahu llaahu ilayhi walaa qadaa'a calayhi marka walaa qadaa'daabaa waxay tusay soonku inuu u jiro ibnulcarabi abubakar ibnulcarabi meel kaleo isagu aado wuxuu yidhi arkaan soonka arkaantiisa waxaa weeyaan niyo iyo imsaak al-imsaaku can iطacaami washaraab salaadda arkaanteedana rukuuc iyo sujuud iyo faatixa in la akhriyo ruuxa ka waran hadduu iloobo rukuucuu ka tago ama wuxuu iloobeyba ragcad dhanuu iloobay ama sujuud buu ka tegay ama qiraa'adii faatixadu iloobay ma waxaa la leeyahay ha iska sii wado waa ansaxay salaadiisa ma la dhahayo sida salaadoo kalean uga qiyaasanaynaa buu yidhi soonka marka qiyaas noocaas u sheegay wuxuu yidhi haddii salaadda rugni la iloobo ma layska yeelaynin soonkana haddii rugni la iloobo waa inaan layska yeelin rukniguna waa imsaagii uu ka tegay qofka ibnu xajar wuxuu yidhi waama alqiyaasu aladii dakarahu ibnu lcarabi fahuwa fii muqaabalati nasi falaa yuqbalu qiyaas maxaa keenay qiyaaskanni nas buu ka soo horjeeda la aqbali maayo buu yidhi qiyaasna sideedaba goormaa la aadaa markii nas la waayo imaamu shaafici baa la weydiiyey wuxuu yidhi alqiyaasu inamaa yusaaru cinda adaruurati qiyaas waxaa la aadaa buu yidhi daruurada markay jirto mar kalena wuxuu yidhi alqiyaasu kalmeytati qiyaasku waa baktiga oo kale goormaa la cunaa baktiga waxaa kale markaad weysan adoo marka naskii hayaba inaad qiyaas u orado sax maaha qiyaasun fii muqaabalati nasi weyaan ayb waradduhu lilxadiidi maca sixatihi bikownihi khabara waaxidin khaalafa alqaacidata laysa bimusallamin mar kale haddana wuxuu yidhi xadiidkan qaacidadii buu khilaafay buu yidhi khabarulwaaxid waaye khabar aaxaada qaacidadii khilaafay liannahu qaacidatun mustaqilatun bisiyaami faman caaradahu bilqiyaasi cala asalaati أdkla qaacidaة fي qaacidaة walow futixa baabu radi الأxaadiiثi الصaxiixaةi bimili hada lamaa baqiya min اlxadiiثi ila اlqaliil haddii la yidhaha xadiidkan qaacida heblaayo khilaafay ha laga tago wax xadiiثoo badbaadaaba la weynaya isaga laftirkiisaa laba qaacida isdhexgeliyo yidhi ibn اlcarabi qaacido salaadu ay lahayduu soonka soo dhexgeliyo marka qaacidada uu sheegaya salaada iskale soonka ma laha marka soonkuna qaaciduu leeyahay xadiidkanaa sheegay salaaduna qaaciday leedahay in la isdhexgelaya marka maa meeshaa marka baxdiga ayuu ka muujiyey baxdiga marka badankiisa idinku sii akriya fa inamaa acamahu اllaahu ilaahay baa quudiye wasaqaahu allah waraabiye baabu meeshaa marka latiifo ayuu sheegi jiray wa min almustadrafaati buu yidhi ibnu xajar wa min almustadrafaati waxyaabaha yani sheekooyinka iska macmacaan waxaa ka mida buu yidhi maa rawaahu cabdurazaaq can ibni jurayj can camr bni diinaar ana insaanan jaa ilaa abi hurayra ninba abu hurayra u yimid faqaala wuxuu yidhi asbaxtu saa'iman saaka waxaan soo kacay anoo sooman fanasiitu waan iloobay fadacimtu waxbaan cunay qaala laa ba'sa dhib male qaala uma dakaltu calaa insaanin ayaan u galay fanasiitu waan is iloobay wadacimtu washaribtu waa cunay waa cabay qaala laa ba'sa allahu acamaka wasaqaaka dhib male ilaahay baa ku quudiyo ku waraabiyey uma qaala dakaltu calaa aakhara nin kalaan u tegay haddana fanasiitu waa is hilmaamay fadacimtu waxbaan cunay faqaala abuu hurayrata anta insaanu lam tatacawad isiyaam adigu waxaa tahay nin aan soon baranin buu yidhi oo aan soonkiiba aqooninba baabu siwaaki ratbi walyaabisi lisaa'imi cadayga qoyan iyo midka qallalan xukunkiisa in lagu cadayda caddayntiisiibu ubaabahee lisaa'imi qofka sooman wayudkaru can caamir bni rabiicata waxaa laga sheegay qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sal l slam nebigaan arkay yastaaku isagoo cadaysanayo wahuwa saa'imun isagoo sooman maa laa uxsii waxaanan tirin karin walaa uciddu aanan tiri karin walaa he muxuu qoray acudu cadda yacudu cadda shaya shaygii buu tiriyey muxuu noqonaa marka yacuddu wadumma cayna mucaddaahu yanduridaa ka siran ani wuxuu ii dhigay marka walaa uciddu uciddu maxay noqonaya markaa aanan diyaarin karin macno kale acadda yuciddu waayo mudaariceeda acadda waa diyaariyey oo yuciddu waa diyaarinaa diyaarinna meeshaan hadda ujeedkuma ah maa laa uxsii waxaanan tirin karin walaa acuddu aananna xisaabi karin wa qaala abuu hurayrata can nabiy sal marka xadiidkan buu sheegay ibnu xajar wuxuu yidhi wasalahu axmedu wa abu daawuud watirmidiyu min ariiqi caasim bni cubaydillaahi can cabdillaahi bni caamir bni rabiicata can abiihi وأkرجه بن khزيمة في صحيiحihi وqاaل كنت laa أkhrج xadيiثa cاaصم ثuma نadرت faإdا شhucبة والthwriي qad rawaya عanه وrawى يحyى وcبدالرحمن عن الthwriي عanه وrawى mالك عanه خبرا في غyr الموطأ qلت وضcفه بن mعين والذhلي والbخاaرiي وغyr waaxidi xadiikan waa ضaciifiya ومuنaaسaبaته لتrjمaتina إشcاarه بmulaaزmaة الsiواaki وlm ykuص رطبا min yaabs وhda عlى طريqة المصنف في أن المطلق يslk bhi mslk الcmuم yuslk bihi maslk الcmuum ayaa lala qaadaa شhayga hadduu mطlq yahay maslk الcmuumaa lala qaaday ow أن الcaama في الأشhخاaصi caam في الأxwaal wixii marka أشhخaasta caam ku ah أxwaashuna caam ay ku yihiin wixii axwaasha ashkhaasta caam ku ah axwaashuna caam bay ku yihiin وqاaل أbو هuرayرaةa عن النaبiي slى الlه عليه وaلiه وsلم abuu هurayra wuxuu yidhi isagoo nebiga ka warinayo lowlaa an ashuqa calىa ummatii lowla almashaqatu ama lowlaa makhaafatu lmashaqati ama lowla almashaqatu mashaqa haddaanay jiraynin calaa ummatii ummaddeeda korkeeda la amartuhum bisiwaaki caday ayaan amri lahaa cinda kulli wuduu'in weyseqaad kasta yacnii waajib baan uga dhigi lahaa wa waajibkuna mashaqou wataa laakiin waajibkii kama dhigin oo mashaqadaas cabsi aan ka cabsanaya darteed waa sunno marka in la cadaydaa salaad wal weyseqaad walba agtiisa hay marka weysaqaadkii wakti gaara miyuu leeyahay isagu weysadu ma laha wakti gaar waktigaad doontaad weysaysan kartaa bal waxaa laga yaabaa inaad duhurkii baad weyse qaadan kartaa casri baad u weysaysan kartaa mar dhexaad weysadii u baahan kartaa mar hadday sidaa tahay marka cadaygii marka oo la sunneeyey weysaqaadka agteedana la sunneeyey waa in wakti walbaa marka la cadaysan karo ujeedka marka bukhaari sidaas meeshaa marka wuxuu yidhi wاlxadiidu fi صaxiixayni bigayri hada اlafdi min gayri hada اlwajhi bilafdi laamartuhum bisiwaaki maca kuli wudu waqad akhrajahu النasaaئiyu ayضa min طariiqi cabdiraxman الsaraaj can saciidin اlmaqburiyi can abi hurayrata bilafdi lowla an ashuqa calىa ummatii lafaradtu calayhim الsiwaaka maca kuli wudu marka weyse waxaa soo gelaysa sawaa'an duhur kadib iyo ka horba waa soo gelaysa maca kulli salaatinna waa soo aroortay salaadaha qaarkoodna bacda bacdu zawaala la sameeya markaas ma waxba ma dhiba wayurwaa naxwuhu ayaa la warinayaa can jaabirin wazayd bni khaalidin can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam walam yaxusa asaa'ima min gayrihi saa'im iyo keyrkiina saa'imkii ma uunan gaar yeelin oo ma soo reebin min hayrihi keyrkii kama soo reebin saa'im iyo keyrkiisba marka waa loo suneeyey cinda kuli wuduءi cinda kuli salaa wqaalat caaishaةu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama waqaalat caaishatu can الnabiy sal ا l slam assiwaaku cadaygu madharatun weeyaan aalad daahirinaysa lilfami afka mardaatun weeyaan rido lirabbi rabbina marka raalli ahaanshu u yahay ayb madharatun marka waxay ka tagtay ama inshaad ka noqotay asmaa اlaala midharatun mifcalatun saasay ku timaadaa badanaa moogtahay waxyaaba ka shaad noqdayaa jiro tanna inay ka mid tahan umalayna ibnu maalig laamiyaha uu ku tiri jireen madharada madharatun marka aalad lagu dahiro ayb haddaad doontana waxaad dhihi kartaa marka masder miimi abaad ka dhigi kartaa bimacna duhuur masderka miimiga marka aha yani waxaa weeyaan mudaarica yahuru ahara yahuru ama طahura yahuru waa yafculu wuxuu ku imaanayaa marka masder iyo darafba mafcalu ku imaanay mafcal baa masder iyo darafba uu ku imaanay wa qaala caطaaءun waqataadatu caطaa iyo qataada waxa uu yidhi yabtalicu riiqahu candhuuftiisa u laqayaa oo markaa inuu candhuuftiisa laqaa wax dhiba ma leh waa soo marnay marka masaladan qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi هو بن المبارك قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه أيان أرك يتوضأ سوي سقاطي فأفرغ على يديه gacmihii sakorkoodu ku shubay alaaan saddex jeer uma tamadmada waa luqluqday wastanara waa san daarsaday uma asala wajhahu wejigiisiibau dhaqay alaaan saddex jeer uma asala yadahu gacantiisiibau dhaqay alyumnaa midig ila lmirfaqi ilaa xusullada alaaan saddex jeer uma qasala yadahu lyusraa gacantiisa bidix buu dhaqay ila mirfaqi alaaan ila almarfiqi mirfaqi alaaan uma masaxa ra'sahu bira'sihi madaxiisii buu masaxay uma qasala rijlahu lyumnaa lugtiisii midig buu dhaqay uma lyusraa alaaan uma qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l slm tawada'a naxwa wuduu'i hada uma qaala man tawada'a wuduu'i hada uma uma yusallii ragcatayni tukanaya laa yuxadiثu nafsahu aan u sheekaynaynin nafsadiisa fiihimaa labada ragca dhacdooda bishayin ounan ugu sheekaynaynin ilaa gufira lahu maa taqadama min dembihi hormaro dembigiisa allah maxalushaahidka marka waxaa weeyaan xadiidkan baa marka waxaa ku jirta luqluqasho haddii marka luqluqasho ay bannaan tahay cadaygiina waa la mid baabu qowli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisii caddayntiisii buu u baab yahay idaa tawada'a haddii uu weyse qaadanaayo falyastanshiq ha jiido biyaha bimankhirihi sanqaroortiisa ha ku jiido almaaa biyaha ha ku jiido falyastanshiq ilmaa biyaha ha jiido bimankhirihi sandaloolkiisa ha ku jiido walam yumayiz ma kala soocin bayna saa'imi wagayrihi qof sooman iyo qof kale qof sooman iyo qof kale lama kala saarin laakiin qofka sooman waxaa la yidhi yousa ku xeel dheeraana wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman wa qaala alxasan laa ba'sa dhib male buu yidhi bisacuuti waxyaabaha sanka layskaga shubo lisaa'imi qofka sooman in lam yasil hadduunan gaarin ilaa xalqihi dhuuntiisa ayb dhuuntiisa haddaanay gaaraynin oo dhuunta gudaheeda aanu gaaraynin dhib male marka hadduu sanka isaga shugo daaweyn ayb haddii marka uu halkaa gaaro oo uu gaaro xalqiga imaam maalik imaamu shaafici waxay dhaheen laa yajibu ilaa wax qadaa iyo ma waajibayo ilaa in wasala almaa-u ilaa xalqihi haddii marka biyuhu ama shaygii daawadii ay dhuunta gaarto qallo waa laga rabaa markaa haddaanay gaarin dhib male wayaktaxilu waa indho kuulanaya wa qaala caطaa'un waxau yidhi intamadmada hadduu luqluqdo uma afraqa oo uu shubo maa fii fiihi afkiisa wax ku jiray oo min almaa'i biyo ah ou soo shubo laa yadiiruhu ma dhibayo in lam yasdarid haddii uunan markaa laqin oo biyaha dib aanu u laqin waxba ma dhibaya in lam yasdarid riiqahu candhuuftiisa ayb haddii aanu laqin baa marka warkiisaan marka riwaayo marka waxaa cadaynaya wuxuu yidhi asaa'imu yumadmidu uma yasdaridu riiqahu wahuwa saa'im ayaan la weydiye qaala laa yadur marka haddaad biyihii soo tufto waxba ku dhibi maysa marka inaad laqdo wixii candhuuftaada ay ku harharay riwaayo kale marka wuxuu yidhi wamaadaa baqiya fii fiihi afkiisa maxaa ku haray wamaadaa baqiya maxaa ku haray fii fiihi afkiisa maxaa ku haraaya buuyi hadduu biyihii u ku luqluqanaayo ou soo wada tufo afkiisa maxaa ku haraaya codluftiisa inuu laqo maxay maxay dhib u leedahay walaa yamdaqu ma dhunjinayo ma laqaayo walaa yamdaqu ma calalinayo alcilka luubaanta cilka waa luubaanta luubaantii ma calalinayo walaa yamduqu buu ii dhigayaa walaa yamdaqu waay xalqiyu laam waaye xalqiyu laam waaye oo facala ah marka yamdaq walaa yamdaqu saas alcilka ma ma laqaayo marka walcilku waxa uu yidhi kullu maa yumdaqu wax kastoo afka lagu haayo lacalcalaliyo wayabqaa fi lfami afkana ku haro kalmustaka wallibaan waxyaaba afka ku haraayuu leeyahay waana la calaniyaa kalmustaki wاllibaani libaan marka waa luubaanta fain kaana yataxallabu minhu shayءu fi اlfami fayadkulu اljawfa ay fi اljawfi fahuwa muftiru shaygii marka wuxuu leeyahay wax afka ku dhalaalayo dhexdiisa ayuu leeyahay hadduu laqa marka waxaasi soonku waa jira dab xanjadan ama maas yani xanjada ama yacni bahalkan kale waxyaabahan marka iyagu la calaliyo ee dhacaanka candhuufta ku dar ma leh ee kadib markaa qofka haddii uu laqo markaas qof wax cabay ama wax cunayoo kale u noqonaya wax soo miirmaayo hadduuna lahayn oo uu keliya ku hayo un gowsaha un uu ku hayo wax dhiba ma laha laakiin wax miirmaayo hadday leedahay afka ku dhex miirmaayo oo ku dhex lismaayo afkaaga oo aad dhunjiso oo aad laqdo markaasi waxaa weeyaan waa buraa soonka iyada laftirkeeda haddaad dhunjiso ma laysku haysta iyada maxaa yeel iyada haddaad iyada cayn waayo cayn iyada taa marka saad fahmi fa in isdarada haddii uu laqo riiqa alcilki cilkigaas yacnii luubaantaa candhuufteeda laa aquulu ma dhahayo inuu yufdiru waa afurinaya walaakin yunhaa canhu waa layska reebaya laakiin wax isaga waa kala saaray wax dhadhan ama cayn markaa milmayso afka ku milmayso hadday leedaha waa jebinaysa fain istanhara haddii uusan daarsado fadakala almaa-u biyihii ou galo xalqahu fii xalqihi dhuuntiisa laa ba'sa dhib male lam yemlik ma awoodin waa soo marnay kan laftirkiisa aarka waxaan oo dhan marka macaanidaasuu ku kaga hadlaya جماع iyo marka كفاaرadiisii ayuu gelaya kبعdi bاb إdا جامca في رمضان buu leeyahy وباللahi التوفيq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله